isagoo la hadlayay warbaahinta wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland ninka lagu magacaabo maxamuud caydiid dirir ayaa waxa uu soo hadal qaaday jahawareerka iyo fashilka ay ku dhex sugan tahay dowladda federaalka wuxuu ku tilmaamay mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwo isku haysta xilalka ay hayaan isagoona arrintaas u soo qaatay tusaale cadeynaya wuxuu intaas ku daray dhulboobka dowladda federaalka ay ku hayso hantida guud iyo midda sida gaarka ah loo leeyahay arrintaas oo uu ku sheegay inay tusaale u tahay inaysan jirin wax dowlad ah balse ay ku ballameen madaxda dowladda federaalka hadhaaca hantida ummadda wuxuu sidoo kale mas-uulkan ka tirsan maamulka puntland carabka ku dhuftay fashilka amni ee ay la daladhacayso dowladda federaalka waad arkaysaa ra-iisul wasaarihii oo meeyarkii shaqada ku haysta ra-iisul wasaarihii oo bajaaj ka hadlaya maxaa bajaaj ra-iisul wasaaraha ka galay madaxweynihii oo isu soo taagay oo press conference qabto oo bajaaj de ka hadlaya maduuqii magaalada maxogayihii gobolka banaadirba iyo inaan dowladnimo halkaa jirin ee keliya laga shaqaysanayo dalkaas oo la boobayo hantidii maguurtada ahayd ee dalkao dhammaanteed la dhamaystay oo wasaaradihii iyo xeryihii ciidamada maaragtay dhulkii ay lahaayeen la dhamaystay oo la iibsaday shaqo dawladeedna aan lagu qabanin meeshaa inaan dawladi ka jirin ammaankii oo gacanta ka baxay oo maxaartay afaafka magaalada muqdisho iyo magaalada gudaheeda yacni waxa weeyaan madaxweynihii oo ra-iisul wasaare iyo wasiir iyo agaasimo guud intaba isagoo ah isbuucii laba jeer diyaarad saaran isaga qoyskiisa oo keliya meesha inaan dawladi ka shaqaynayn ee ay dilaalini ka shaqaynayaan keliya hantida boobaya eedeyntan uu wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland u soo jeediyey dowladda federaalka waxa ay qayb ka noqonaysaa khilaafka ka dhex jira maamulka puntland iyo dowladda federaalka ee marba marka ka dambaysa weji hor leh la soo baxaya waxaana dadka qaar ay rumaysan yihiin in arrintani ay ceerka u sii shareeri karto khilaafka ka dhex taagan labada dhinac